Magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa waxaa laga hirgeliyay ceelbiyood gaaraya ilaa saddex ceelal kuwaasoo xariga ka jaray guddoomiyaha degmada Baraawe oo u weheliyo taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee degmada. Ceelalkan biyood oo muhiimad u ah bulshada ay qoday hay'adda Futura ayaa waxaa laga hirgeliyay kaamam ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah iyo xaafadaha magaalada Baraawe. Mid ka mid ah dadka kaamamka barakacayaasha ah ayaa u mahadceliyay hay'adda iyo maamulkii ka qayb qaatay qodista ceelka.
kaamkan kaam badbaado oo ka yaala eel hindi alxamdulilah eel qoday qoladay oo hay-addii qoda iyo guddoomiyaha degmada maamulka ah oo taliyaha booliiska gaarka ah oo maanta isniibooqdan oo eelkan hada gardada mahadsanin alxamdulilah ilaahay mahad isu leh eel baheed muqabaayn eel bahnan hadda alxamdulilah kaamkii hali jiingidna lahali baa ii sheega joodarnan lahali in badan wali kala dhamanan hadda kadib haddii ilaahay raalli ka nagad guddoomiyaha degmada inuu dadaal weyn ku daysada fadaayn Taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee degmada Baraawe Cusmaan Maxamed Xirow ayaa dhankiisa ka hadlay xarig jarka.
qaasatan kaamkii ku yaala ee el hindi oo beryaha aan kusoo noqnoqonayn kaamka kan oo halkan ku yaala waxaana helay ceelbiyood ceelbiyoodkaas ay nasiib u yeelatay waxaan leeyahay dadkii oo ka qayb qaatay ama hay-addii maanta ka qayb qaadatay ayagana cajar ee xasanaad allah ku siiyo midda kale soo hartay waxaan filayaa dadka biyaha ama ceelbiyoodka loo hirgeliyey inay si nadaama ay u isticmaalaan ceelkooda ay ilaalsadaan nadaafadana ay ku didaalaan Guddoomiyaha degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
ama ceelkan oo biyihiisu aad u macaan yihiin inay heleen dadka walaalaheenay ahaa ee barakacyaasha ahaa ee mudnaay inay helaan maanta biyo noocan oo kale ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa ceelashan een, insha allahu tacaala waxay ka mid yihiin ama ay howlaha arrimaha bulshada xagga oo lagu yaraynayo xagga biyo yaraanta degmada baraawe ayay ka mid ahayd ee, dadaalada dadaalaha loo galay badan een, kadibna dadaan ugu deeqay hay-ad een, oo walaalaheena ah oo reer turki ah ayaa nagu deeqay oo een, insha allahu tacaala waa ugu mahad celinaynaa ama hadday yihiin hay-ad hadday yihiin iyo hadday muxsiniin gaara yihiinba oo ayaga isalqaamay waa ugu mahad celinaynaa ceelkan meeshan waa kaan badbaado Een, waxaa kaloo laga qoday meesha la yidhaahdo kaamka deemaa la yidhaahdo waxaa kaloo laga qoday xaafadda la yidhaahdo ii sheeg een, een, waa beri oo loo loo aqoon jiray ee, sheekh bimalow oo hadda la yidhaahdo waa beri xaafadda waa beri aa la yidhahda xaafaddaas Een, ayaduna waa laga qoday ceelashaas marka saddex ayay qodeen dadkan walaalaheena waxaa kaloo jira sidoo kale toban ceel oo la dayactiray oo wasaaradda ee, maaragtay tamarta iyo biyaha ee, dowladda koonfur galbeed ay dayactirtay ayaduna ceelashaas horey u qodnaayeen laakiin way istaageen waxbaa ka celidoobay aakhirkiina waa la dayactiray kuwo kalena waxay u baahan yihiin in la dayactiro sidoo kale degmadu waxay kaloo u baahan tahay ceelal kaloo intaan kasii tira badan